waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xasan waad mahadsan tahay waxaana salaamayaa dhammaan dhegeystayaaalka idaacadda s b s qeybta soomaaliga anigu sida caadiga ahayd safar baan ku baxay anigoo soomaaliya dabcan gaaray kadibna soo noqday marka soo noqodkaygii ayaa waxaa marin ii ahaa inaan soo maro waddanka masar oo muddo dheer ku noolaan jiray dhowr iyo toban berina aan halkaas joogo waxay marka ku aaday nasiib wanaag waktiyadii xayiraadu ay jirtay maalinkan ka degay waddankaasi maalinkii ku xigtay ayaa marka xayiraad ay dhacday dhanka duulimaadka dhowr iyo toban beri oon jooga waan dhamaystay anoo rajo ka qaba inaan markaas soo noqdo balse marba marka ka dambaysa saddex ilaa saddex koor ayay diyaaradaha waddanka masar xayiraadii lasii kordhiyey taas ayaa keentay ilaa iyo aminkan horta inaan joogo dad badan baa runtii ku xayiran australia lafteeda dad badan baa ku xayiran marka xaaladaas ayaa kollay anigana aan ka mid ahaa saameynta uu keenay cudurkani waa garta marka goormaad lagu wada inaad dalkan kusoo noqotid haddase maxaa rajo ah oo aad qabtaa inaad australia dib ugu soo noqoto
dhanka safartayda waxaa ii qorshaysnayd inaan kowda bisha abriil ka soo baxo waddanka masar magaalada kaahira aanan kusoo beegnaa markaasi melbourne laakiin haatan labaatan iyo saddexda bishan aan ku jirno ayaa xayiraadu kolley ay u qoondeeyeen laakiinse laba koor oo kale ayay ku dareen marka hadda lafteedu ma hubno in waktigaasi diyaarada ay bilaaban doonaan cabsi badana waxaa jirta inay ku dari doonaan sababo la xidhiidha in cudurku weli uu sii socdo taasi waa mida ubshanada jira ama waxyaabaha suurtagalka qofku samayn karo diyaarada aan badnayn oo marmar hadda labadan toddobaad ee u dambeysay bilowday ama adilaa saddex toddobaad ee u dambeysay bilowday oo waxaa jira qaahira ka baxa yurub aada yurub markaa kadib kasii aadaya dhanka australia diyaaradahaasi marka dhowr arrimood bay culeysyo kuleeyihiin waa mida transit dheer baad galaysaa oo waddan isagiiba tacbaana dad badan oo cudurkii hayo uu ay soo raacayaan transit dheer markaad ku gasho halkaas cabsi badan oo anugu waxaan dareemay inay jirto ku saabsan haddaad meelaha fadhiisato dhowr iyo toban saacad meelaha kololaas seexato in ay halkaas ka imaan karto dhibaato midda xigtaa dhaqaalaha kale iyadana dhanka dhaqaalahana culays baa ka yimid oo diyaaradii waxay sameeyeen saddex koor ama afar koor bay jibaareen lacagihii lagu dhoofayay marka qofku way ku adkaanaysaa inuu si dhib yar markaa ku dhadhaqaaqo aad bay u macnaha jibaareen saddex jibaar ugu yaraan iyay ku sameeyeen tigidhadii marka saas daraaddeed optionka aanu ma qaadanin anoo weligaa xoogga saaraya dhanka caafimaadka oo goobahaasi aadka uga taxadirayay waa gartay marka madarow australiyan ama shacab australiyan oo badan baa caalamka daafihiisa kale ku xayiran qaar badan baa laga soo qaabay koonfurta america marna safaaradda ma la xiriirtay inay jiraan qaabab ay ku caawinayso muwaadiniinteeda run ahaantii safaaradda shaksiyan anugu waan la xiriiray walow aanan ogeyn dad kaleto iyaguna xiriirkaa la sameeya laakiin waxaan qadarayaa dadku inay la wada xiriireen waan la xiriiray xiriirka safaaradda ee keliya hadda furanna wixii ka baxsan emergency hadduu yahay waa imeelada dhanka xiriirkaasi xataa telefoonku ma filayo inuu badan yahay in ay si daruuri ay jirta mooyeene imeeladan kolley anigu aan aan ku wada xiriirnaa safaaradda aada iyay safaaradda u dadaaleysaa si gaara weliba dhanka informationka ku saabsan safarada oo diyaaradahan baxaya iyo inta badan ay iyada xaggeeda aan ka helaa ka hor intaanaan ka helin websaydyada iyo meelaha kale aanaan ka helin sababtoo ah diyaaradaha hadda baxaya waxay u badan yihiin diyaarado qaadaya dadka iyagu meelahan ku xayirmay marka safaaradaha iyo waxaa xidhiidho gaara leh iyo kambaniyada diyaaradaha marka waxay og yihiin in badan diyaaradaha dhaqaaqa baxaya kaasaa horta ugu muhiimsan midda kale waxay iyagu mar walbana kuusoo gudbinayaan wixii gudihii ka jira oo gaara oo sida dadka khuseeya dibadaha khuseeya arrintaasaan hadda aada ooga dareemay waxaa kaloo kolley jira waxyaaba safaaraddu laga yaaba inay qabato laakiin qofba kolba baahidiisu ay ku xidhan tahay laakiin anigu hadda inta ay iga xidhnayd macluumaadka u badnayd waa garta labaatan iyo saddexda baa tiri xayiraadaha la qaadaya ma masar baa xayiraadaha diyaaradaha qaadaysa shirkaddii diyaaradda ama qolada tigidkaad ka soo goosatayse ma la hadashay maxayse ku dhaheen xayiraadda masar baa kollay qoondaysatay kolba mar bay qabanaysay taa iyadoon ka turjumaynin inay ama iyadu qaadayso ama caalamku uu qaadayo ay islahayd un kolba muddo qabanayso marka hadda lafteedana ma ku tashanayno diyaaraddii aniga hadda aan raaci lahaa culaysku wuxuu ka jiray oo si gaara dadka hadda kaahiro kale oo u socda australia weliba dadka aan dhaho qatar airways baan anigu la socday marka siaad ka warqabto khilaafaadkii carabta wadamada carabta labada guruu kala noqday ee masar ay dhinac ahayd qatarna dhinac kale ay la safnayd wuuna saameeyey oo hadda qatar toos ma aadi kara hadda aniga waa inaan wareeg kala galo marka diyaaradda waxaan la socday sardarka cumaan cumaan airline baan la socday cumaan yaa hadda marka qaadi lahayd cumaan marka teleefanadii ma qabanayaan emailo baan kula xiriiraynaa waxay khidmadooda aad bay isaga diyaarada waktigan aad bay u gaaban tahay maxaa yeelay shaqooyinkii way hakiyeen teleefonadii waktiyadii ay qabanayeenna waxaa laga yaabaa inayna shaqaalo badan xafiisyadii joogin xagga khidmadaasi aad baan u dareennay inaynan aad u fiicnayn balse waxaan uun kula xidhiirnaa iimeille iyo waxyaalaaya noocaas oo kale ah welina ma hayno wax ogaala in waktigaa la furi doono waa garta maxamed madarow haddaan intaa uga gudubno xayiraadda aad ku xayiran tahay kaahira guud ahaan dalka masar waqti badan baad ku nooleed waa dal islaama ramadaantiibaa soo socda xanuunkanu sidee buu u saameeyey sidee bay ula tacaalayaan bal haddaad guud ahaan noo dulmarto xasan si guud saad sheegtay xanuunkani saameyn badan buu iska yeeshay si gaara haddaan u nimaadno wadamadan carabta dhinac saameynta uu ka yeeshay waxay ka imanaysaa dadka wadamada ku nool adeegyada dawladdu ay qabato oo dadka ay u qabato si gaarana weliba oogu xidhan dadka noloshooda waxaa laga yaabaa inay ka duwan yihiin kuwa hadda wadamada australia iyo wadamadaas reer galbeedka oo kale ay qabtaan haddaana tusaalehaan usoo qaadano qofka haatan shaqooyinka hayay shaqadiisi hadday sabab ooga istaagto isagu uusan mas-uul ka ahayn dawladdii ilaa iyo aminkan wax qorshaha uma hayso dawladaha badankood hadda carabtu ma ma dareemayno inay si toosa oo si daahsana u siinayso wax u bedela amaba ay quutulyoomkoodii ku wataan taasi culays bay keenaysaa taasi marka waxay keentay dawladuhu go-aamada ay soo saaraan inaynan boqol kiiba boqol isku dayin inay xoog u fuliyaan maxaa yeele hadday xoog u fuliyaan qarax kalaa ka dhalanaya oo dhanka nolosha waayo qofkii iska ordayey ee iska xoogsanaya butulyoonkiisa maalinkaa la dagaalamaya haddii layadaha dhaqaaqin ma ma ma dhaqaaqi kartid noloshiisiiba halkaa ka imaanaysa marka waxaa timid xayiraada markaad fiiriso dadku ma fulinayaan sida reer galbeedka iyo wadamada horumare loo fulinayo dadku waa ordayaan laba arrimoodba iyadoo ka socoto duruufahaas iyo dhanka kaleete iyadood mooda dhanka ruuxaaniyaadka dadku inay ilaahay is aaminitaankooda inay wax walba dusha ka saareen oo ay dhaheen ilaahay baan aaminsanahay mararka qaarkood ay ay jiidhayaan mataqaanaa cabsiyadii kaleete taasi marar badan waxay keentay nolosha inaadan ka dareemin hadda masar oo kale meelaha qaarkood in cudur uu jiro kudaartii noloshii si cayliiligii aad baa dadku ay u socdaan laakiin dawladdu sideedda fiidnimo ilaa lixda arooryo xayiraad baa saaran waddanka maalinkii waa la iska socdaa nolosha saasay u socotaa dhanka kaleete haddaan kugu daro aadka saameynta hadda u badan waa dhanka ramadaankiibaa hadda soo socda dadku waktiga ramadaanka ah wadamada islaamka shacaa'ir muuqaalo badan waxyaabo badan oo iskaashi ah la samayn jiray waxaa ka mid ah wadamadu inay dabcan sida meel kastoo muslimiinta ka jira taraawiixaha la tukado masaajida la camiri jiray wixii o dhan hadda waxa weeye waa waxaa lagu baaqay in la istaajinayo masar oo kale taraawiixda iyo salaadaha waxaa lagu xidhay laba arrimood waxaa la yidhi waa taraawiixda iyo masaajidaasi waa la istaajinayaa haddii aynan dhicin in cudurku hadday dhacdo macnaha in lagu baaqo cudurku inuusan qofna ku dhicin waa mid midda labaad waa haddii ay ku baaqdo wasaaradda caafimaadku in qof in isu imaatinka dadku ayna khatar ka dhalanaynin cudurkaas saameyntiisa faafin karta taasna way adag tahay marka labada arrimood markii ay cuskadeen wasaaradda awqaafta waxay u eg tahay taraawiixin aan la tukanaynin jamacaadkana mar horaa la istaajiyey masaajiddu waa xidhan yihiin dhanka kaleete cumradii way xidhan tahay oo masaaji masaajidii xarameynkii maka iyo madiina labadii xarameyn way xidhan yihiin salaadihii hadda salaadaha la furaa waktiyada salaadaha laakiin cumro way xidhan tahay masjidul aksa sidoo kale waa xidhan yahay isagana taraawiixii waxaa lagu baaqay inaan lagu tukanaynin waxaa kaloo iyadana wadamada islaamka ka jira si gaar hadda wadankan aan joogno oo kale hoolan waaweyn baa la dhisaa oo dadku ay ku afuraan oo cid kasta oo xataa masaakiinta keliya maa adiga iska socda ee maanta shaqadaadi ka yimid haddaad daacdo meesha kugu xigtaad iska tegaysaa ood kaga afuraysaa hoolan waaweyn oo dadka tijaartu ay sameeyaan kuwa xataa waa la xari waa waa la istaajiyey lama samaynayo afuro jamaaciya lama samaynayo dabaaldegyo wasaaradda awqaafta ay samayn jirtay lama samaynayo saamaynta aadka weyn ayuu runtii ku yeeshay caalamka maxaan ku rahdaa islaamka aada iyo aad
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s soomaali